howlgalkan oo saraakiisha ciidamada dowladu ay sheegeen inuu ahaa mid qorshaysan ayaa ciidamada nabad sugidda dowladu ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmooyinka yaaqshiid iyo hurwaa ee magaalada muqdisho iyagoo guri guri u gelaya xaafadaha sida ay sheegtay haweeney ka mid ahayd dadka deegaanka degmada yaaqshiid taabeynaya saacadan intay tahay ma sheegi kara marka anaga dee ciidanka anaga noo soo galeenba anaga macnaha gurigan labaa dhalinyaro laga waayo waa muxuunaha iska laabta anaga albaabka kasoo halaabana iska dhignay banaanka istaagna dhalinyaro iyo niman iyo macnaha meel wahaya aragna waa iska soo laabna anaga waayo guri oo macnaha dee oo meel ciin soo gala ada cabshaa ku gelaysa moogtaa waa iska laabna anagana gurigana iska laabna albaabkeena iska xirna iska saahan wax dhibaato ciidanka kala kulanteen ma jirto ma jirto ciidanka xataa kala kulugna ma jirto laakiin niman waa arag indhaha laga xirxiray oo macnaha ayaga kaxaysta waa aragna laakiin anaga gurigan wax ka baxsadeen ma jirto laakiin dhalinyaro mawgna joogna haween laa bayaan soo maha laakiin wax dhibaato aniga loo geystay ma arkin ciidan badan ah saraakiil isku jir waxay ahaayeen marka guri guri u galaayeen caawnimana qof macnaha qof wareegaysa mala macnaha cidkas gurigiisla ku jiraan wareeg haddii maalinta meesha irtaa mari kartaa moogta laakiin habeen lama bixi karo macnaha wax kasta filan kartaa mug dhabaa lagu qabsan karaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa v o a u sheegay in goobo gaar ah uu bartilmaameedkoodu ahaa islamarkaana saddex boqol oo ruux dadka badan lagu qabtay kuwaasoo u badnaa dhalinyaro hase ahaatee dadka lagu qabtay howlgalkooda kala saaray tiro lix iyo labaatan uu ku sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaabna ay xabsiga dhigeen xalay howlgalku wuxuu ka dhacay laba degmo oo hiliwaa iyo yaaqshid kala ah wuxuuna bilaabay shalay shantii galabnimo ilaa xalay sabdii dhexe ayuu howlgalku socday waxaa lasoo qabtay dad aada u fara badan oo ilaa saddex boqol oo qof ah waa la kala shaandhigay kadibna waxaa kasoo baxay lix iyo labaatan qof oo shabaab la yaqaan ah oo iyaguna qirsan dadweynuhuna yaqaanaan xalay sakdi dhexe marka waxaa tegay taliyaasha hay-adda nisa iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo hadana isagu soo bandhigay marka cadow ummadda laga qabtay weyaan cadowgaas oo xalay lasoo bandhigay marka guul usoo hoyatay shacabka marka meelahaad wax ka samayseen ma bartilmaameed gaar baa jiray meelo idin qorshaysan bay ahaayeen mise howlgalka guud ahaan si caadi buu ahaa bartilmaameed gaar ahaa jiray oo howlgalka daba socda lagu guulaystay cadowgaas lasoo qabtay
inta uu howlgalku socday ayaa taliyaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo ay weheliyaan saraakiisha ciidamada dowladu ay tageen halka howlgalka uu ka socday si ay shaqada socoto ugu warhayaan inkastoo saraakiisha ciidamada dowladda ay tilmaameen in howlgaladan lagu xaqiijinayo ammaanka ayaa misena maalmihii ugu dambeeyey qaraxyo ay ka dhaxayeen magaalada muqdisho kuwaasoo lagu dilay mas-uuliyiin horey xilal uga soo qabtay dowladda seynab abuukar v o a muqdisho